halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waxaan joognaa magaalada matabaan ee gobolka hiiraan oo ka mid ah magaalooyinka waxa lagu kala iibsado gaar ahaan xoolaha sida geela iyo ariga mid ka mid a dilaaliinta ayaan la joognaa magacaaga inagu bilow aniga waxaa la yidhaha siyaad iyo maafcaan la yidhaha haye e, bal waxaad inaga warantaa e, sayladda e, xoolaha ee matabaan bal warbixin naga sii sidee tah haddaan ka siiyo magaalada xoolaha waa la keenaa waana laga gataa ari iyo geela la keenaa haye marka lo horta ma timaado haye marka arigu marka way yeeri way labada waa leeyahay ari waqaraa la gataa ari jarood cumaanha la gataa haye ridibaha la gataa haye kii qalooyaha la gataa haye geelana marka asaguna geel qaala iyo geel qaloo iyo waxaas adaa gataa waaya ariga waxaad inagu warantaa ariga dhaqaalka ah ee heerkiisa koowaad ama neefka ugu sarreeya imise la kaasiista waxaa la siiyaa toddobaatan lixdan iyo shan lixdan konton
waa heerka labaadna neefka ku xiga kaas dhaqaalka neef u koray horta waa toddobaatan haye lixdan iyo shan haye lixdan haye konton haye darka horta waa sidaas waa gartay een, ka waran ariga dhaqaalka ah een, yaa iibsada ee, nooceesa la helaa hadda hadda waa la helaa oo ariga waxaa loo gataa kaas- bahalka kahayo iyo baasaaso iyo ato loo gataa xamar iyo- kaasi wa- kaasi waa dhoofka Ah.
dhoofka heerkiisa kood oo imisa dheefka dheefka dheefka dhoofka waa toddobaatan ku yiri waayahay ee, heerka iyo labaadna siddeetan iyo lixdan iyo lixdan iyo shan iyo konton waaya een, ka waran ariga ee, qallinka ee magaalada lagu qasho sidee loo kala iibsadaa heerkiisa kood oo imisa waxaa lagu ariga qaliinka ah afartan ugu sarreysa haye soddon iyo shan soddon waa sida- heer- saddexda heer oo- sidaas oo kale ah.
Ah.
waayahay geela dhankiisa haddaan aadno bal ka waran heerka koowaad ee neefka ee dhaqaalka ah ama ee, qaalinta riman imisa la kala siistaa geel dhaqaalka ah waxaa weeye ninka afarta sano jira oo dhaqaalka ah waa afar boqol oo dollar oo markaas eh, muxuu yahay maqaalin maqorbac muxuu yahay waxaa weeye geel dhadigaa haye artiga saddex jirka ama jirkaasna waa saddex boqol haye hasha shan jirka waa waa shan boqol haye lix jirka waa lix boqol haye markii ay Adoon neef eh, hal riman markay tahana waa imisa sideed boqol Een, waxaad ka warantaa marka eh, qalliinka isagu waa sidee geela la qasho mm, qiimihiisa qalinka Mhm.
qalinka waxaa weeye lix boqol oo dollar ugu badan haye shan boqol afar boqol saddex boqol sidaas ugu yar Een, isaga dhoofka ma leeyahay qalliinkaas eh, ma tabaan lagu kala iibsada waxaa dal dhoofiyo aniga madaxa kuma arag haye waa kaas Ee, laakiin man- xoolihii la dhoofi jiray sida geelaas oo kale ee, haddiiba gudaha xitaa lagu kala iibsado ima soo joogaa geela geela geela geela waaweyna geela waaweyn waxaa weeye toban boqol oo dollar sideed boqol geela waa qaali haye kun qaara gaara haye waa kaas Een, ma tabaan xoolaha xaggee loo keenaa marka ma- baadiyo ka yimaadeen baadiyaha la degayaha reer laga xagaa Hay.
afarta koon haye waa waa gartay marka aa fiiriso marka een, bilihii ugu dambeeyey ee, isbedel miyaa ku yimid ee, suuqa iyo arrimihiisa ka hor suuq waa fiican yahay haddana dad oo maaragtay badan oo xoolo qabsaxaha jooga oo gadanaya haye waa kaa aad baad mahadsan tahay Een, waxaa uu ahaa kaasi mid ka mid a ee, dalaaliinta ee, suuqa xoolaha ee magaalada matabaan ee gobolka hiiraan
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada bini'aadanimada